sanad weliba labaatanka may weliba adduunka laku xuseeya geekii shinida adduunka iyadoo korlanka qaado wacyiga muhiimka ee shinida iyo weliba haan kale ee walhasaarowga dhirta doorfay laku qaadow ilaalinta caafimaadka dadkii meero iyo caqabado badan ee geekii wajahayaga maalintan weliba fursad siyaasi dhammaan dowlado ururada ama bulshada rayidka si korlanka qaada ficilada ilaaliy doon walhasaarowga shinida deegaanka iyo taageerowga horumarka waara ee dhagadowga shinida arrintun iyo weliba yamuujiyaase muhiimadii lata ilaaliyowga shinida gaar ahaan iyadoo langmarow habdhaqanada walhasaarowga beero weliba sanadkun lama kun labaatan iyo saddexal kudhigangaha xuska maalinta shinida adduunka badbaadi shinida wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolo dhirta iyo daaqa koonfur galbeed yuusuf aadan guurtaale ayaan ku horeyntii weliba uun walku weydiinay muhiimadii in lata maalinta shinida adduunka
maalinta shineeda oo may labaatan may muhiimad wiinlata soomaaliya markii u nahadna gaar ahaan koonfur galbeed shineeda iyada waltarsheenada kuma dheelaankeeqaniinta hataa malaariyada kubahaasa sadexabaleho hoqaniinta sanadoo kale malaariya makaqobadaas kutab marabshe goboro badan la daaweeya marka shaneyda muhiimadaasa leta walxanaane oo hata wadankaba isku munacfin yar walxanaane ahoo taakureen hata lasiyahay male laakiin tababare iyo wasaasanga qodane oo dadka jaraan qalabuna hata siinay oo xanaano xoola ahaan oo shina siina majarta laakiin tababaryaal iyo wada taasona diiniya jarta shineyda dadka dhagadaw dadoo dhanwibaba ku dhisamo kookumida ganacsatada malabka ka gadow suuqyada magaalada ah baydhaba iyo weliba uusa ku hadalay malabka shiniida siduusan ku ganacsado u qiimo lishalgadadowa oo hortaana may baaha dadka oo malabka ka ganacsadow oo lansheeno hadana siigadow yaa ahaa way baaha malabka ana may baaha ana masheeno wal insheena siigade may bana ninkusheena hiyan bakool yana ninkusheena may kalena ninkusheena hiyan baydhate bay gaduutaje dhinunga jamil bay gudda haruna ninkusheena way baaha an la insheena iyo anana siigada sadkaas ah ganacsatada oo malabka gedgediyaaso siigadaaso ah malabka horka horta way buuxa marbasadow malabka madoowal wada hele madoono may helow mado gabaabsiyo hata wayba lakajara iliga usa gabaabsigahay lakajara oo gaalahay may helow malabka hata la helo wayba malab usoo deerin lahaa gooyu malab b b o waan waybu ahaa gaal saas itana gaala c a wayba la helay malabka hilig oo jiilaalka jar ya la hele madaas malab adag oo fayle la hele markaas waybu ahaa malab macgule waan habadde waan haraqiisa saas ayna laakiin malabka faylaya madaasa la hele hata gaalu marmar gaalo marmarna raagayso malabka marba sidii oo xiliga lakajaryo warmadi una qubsadaan una nin koyo waybaha konton dollar lixdan dollar amala ninka koyo una wayba gadaan todobaatan ishan siitun marmar waa meelo birsho waaba mayba kadeere sagaalun waa kadeere ad marba hata sidii iyo hata waa wayba maraa todobaatan ishan siitun ya marahay hata ka dambeyntii hano kumid ee bulshada magaalada baydhabo iyo ku hadaleen malabka faa'iidadiisa laya iyo siyaabo shalgadiisanayo isticmaalayaga
magacay mayba leeray ee ibraahim aadan nuur mayba ku mid ahaa dhalinyarada ku nool magaalada baydhabo oo intii la husalan baahani labaatankii may oo marwelba basa oo caalamka ka aran iyoon husaayaan oo sheega intii shinida la dhagadon iidan faylata yani may leeraay sheegi oo may leeraay hadda oo la dhagado walaanka fayl iyo ku mid dhata faa-iidooyin badana leeyi oo ku mid ah oo malabka daawo buwaaba oo suuna aragnay waaba daaw ahaanba lang isticmaale maalintan eedheeda waxaan dhawaayaan boqolkiiba boqol eedheeda waxaan dhawaayaan muhiimada oo waxaan tar koomaan haddii lama shay saddex shay afar shay aanu ku taabad malabka shinada horta marka koowaad daawo oo eedheed muhiim ah eedheed muhiim ew tan lamaad si ganacsiga eed eed dhaqaalahan kusaaro kor dhan welbada anaga eed eed muhiim ew tan saddexaad dhanka magalka eedeeda muhiimkanta dhanka oo bilaantan saasi kadaalika haddii oo walba injar wadanka haddii dhanka dhaktarka lambaha markii lansaada eedeeda muhiim ata dhanka oo dhan walba oo bushi weliba boqolkiiba sagaal bushi